banaadir de mas-uuliyad buu leeyahay gobolka banaadir sidaan kuna aqoon jirnay ama shacabka siday ay sugayeen ama ay malaynayeen horta way dhici weysay oo injineer yariiso waa laga waayay ma garan waan gartay
todobaiyo tobanka degmo waxaan ognahay oo la soconaa inay ku fashilmeen amniga wax kaqabashadiisa ay ku fashilmeen shacabkana degmooyin badan in mataqaanaa guddoomiyaashii iyo maamulka maamulada laga soo gudbiyey dacwo laga soo gudbiyey ayaan la soconaa injineer yariisona maaragtay dagoo ka furaystay arrintaasna arrin wanaagsan ma aha marka waxyaabaha qaldan bay ka mid tahay todobaiyo tobanka degmo minlaan minlaax min gudoomiye amni min gudoomiyaha ugu soreeyo ciidamadooda degmooyinka kuwa wadooyinka ka shaqaynayo kulligood waxaa loo baahan yahay amni haddii laga shaqaynaya in la wada shaqeymo garo waan gartay laakiin su-aal baa la isweydiinayaa oo dhagaha shacabka soomaaliyeed ka guuxaysa innaguna aan u baahannahay inaan ka jahal bixinno wadooyinkoo wada xiran oo meel walba ciidan ay taagan yihiin ayaa waxaa mar la weeraraya wasaaraddii amniga mar waxaa la weeraraya wasaaraddii arrimaha gudaha hadda weerarka u dambeeyey waxa uu ka dhacay hotel saxafi wixii ka dhacay kaaga shakeyn maayo dhagaha kuu macallin ahaa wadooyinku waa wada xirnaayeen halkee wax ka qaldan yihiin ma wada shaqayn ka dhexaysa al-shabaab iyo ciidanka dowladdaa jirta mise habacsanaan laamaha ammankaabaa jirta dhinac kastaa ka imaato dhinac kastaa ka imaato su-aal fiican baa weydiinaysaa habacsanaan aada u sarraysa baa jirta maxaa yeelay wax la yidhahda isla xisaabtan baa loo baahan yahay dowlad sideedaba waxay ku shaqaysaa oo amni ay ku sugtaa waa isla xisaabtan ma garanaysaa isla xisaabtan hadduu meesha ka baxo waxa weeye isla xisaabtan la-aan hadday imaato nin kasta wuxuu rabo iska sameynaya gurigiis waa iska seexanaya dega markii loo magacaabo waxaan la soconaa degmooyinka todobaiyo tobanka degmo guddoomiyaal aana degmooyin ay ka talinayeen aana seexanaynin ee magaalada u jiir dooranaya ayaa jira degmadii ay ka talinayeen ayna war ka haynin ciidamada booliska ee saldhigyada ka shaqeynaya waxa weeye taliyaala la bedelay baa lagu leeyahay taliyayaasha la bedelay waa in horta marka hore layska wareystaa taliyaha shaqadiisa muxuu ahaa khibrad buu u leeyahay arrimahan ma ka soo shaqeeyey wax oo dheeraada oo fikrada uu kusoo geli kara ma jirtaa waa in layska wareystaa haddii uu yahay xataa naftirkeeda waxaa loo baahan yahay shaqadiisa in la daba kaco haddii aanan shaqada lagu daba kicin oo aan laysla xisaabtamin oo qayre oona la xisaabtamin wasiirka amniga oo wasiirka amnigana oona la xisaabtamin halhal oona ula xisaabtamin hay-adaha amniga madaxda la magacaabaya gobolka sidoo kale injineer yariisow waxbadan baa waxaa la yidhi mataqaanaa ka bedel degmooyinka guddoomiyaasha naga bedel maamulada shacabka ay soo dalbadeen leeyihiin mataqaanaa dhibaatooyin badan ba ka jira xataa degmooyinkooda inayna seexanaynin ninaa marka degmada oo ka talinaya aana seexanayn oo kale amni degmadaas oo kale waxawaaye dowlad bailah bay noqonaysaa injineer yariisow inuu arrimahaas fiirsada maaha wasiirka amnigan waxaa looga fadhiyaa inuu isla xisaabtan keeno oo taliyayaasha meeshaas markaas mas-uulka ka ahaa oo soo horfariisto oo halhal u wareysto oo lala xisaabtamo oo wixii qalad ay leeyihiin lagu qaado ma garanaysaa waan gartay su-aal kalaan ku weydiinayaa arrimaha ciidanka aad baad ugu dhuunduleeshaa ciidanka soomaalida markaan ka nimaano laba iyo labaatan kun oo ciidan oo ka socda wadamo dhowr ah sida jabuuti burundi kenya iyo uganda ayaa waxay ku sugan yihiin soomaaliya oo amisom loogu magac daray dowrkii amisom ee soomaaliya iyada ma haynaa mise meesha waa uu ka maqan yahay
aad iyo aad aad iyo aad horta amisom waa dad ciidamaha jaaniba oo wadanka aanan aqoono lahayn shaqana aan ku lahayn waa nin baxay mataqaanaa tigid goostay waxaan dhihi karaa aniga aan ku masli karaa nin lacag samaynaya lacag shaqaysanaya maaragtay dhimashana aan diyaar u ahayn wax shaqaa adiga uu kugu leeyahay haddaad baabaysid haddaad dhimanaysid iyo haddii aad dilaysaana shaqaaan kugu lahayn lacagtiisa fiirsanaya gaarigaas weyne mataqaanaa qaflin dhax saaran wax ay weli ay qabteen oo talaad ay qabteenna annaga hadda aan sheegi karna ma jirto caalamkana sidiisaba haddii ayaga nafsikooda aan taabano waxaad u malaynaysaa soomaaliya inaan loogu talagelin inuu amni ka dhaco maxaa yeelay sida hadda mataqaanaa ay ku xusan sida ilatrey oo kale annaga waa kaga horreynay in xunqabateynta nalaga qaado waxyaabo badan oo soomaaliya oo ay soo bandhigtay oo ay horumar ku gaartay ama ay samaysay ayaa jiray haddii aan marka loo rabin ama aanan diyaar loo ahayn waxa weye farkiligeed fool ma dhaqdo ma garata waxaa u malaynaysaa inaan mataqaanaa loogu talagelinba soomaaliya inay amni ka dhaco ma garata